labadii guddoomiye ee uu madaxweynuhu doortay inayna dhexdhaadiyaan oo shalayta is arkeen maxaa noo haysaan baanu nidhi waatan kalsoonina siinay maxaad noo haysaa waxay nagu jawaabeen annaga madaxweynuhu kalsoonina ma siinin wuxuu yidhi kalsooni idinman siinin oo sharci baan ilaalinaya afkiisa markaa wuxuu nooga yidhi guddoomiyaha guurjidu waxaan idiin haynaa ma jirtee tashada arbacadii baa laysku yimi arbacadii qolo kasta waxay akhriday kitaabkeedii bay la timi qoraalkan aynu siin doonno oo sharciga ku faraagsan ayaanu annagu akhrinay waxaa la ysdul taagay madaxweynuhu waxay leedahay sharci baan ilaalinaya sharcigu ilaalinaya inay tahay qodobka ah uu soo saaray maxkamadda sare ee ah in doorasho toosa la qabtaa waxaa halkaa laga caddeeyey sharci yaqaantu ka caddeeyeen inaan qaraar maxkamadeed doorasho lagu gelin ee doorasho lagu galo xeer ay soo baasgareeyeen labada gole madaxweynuhu saxeexay la faafiyey maadaama kaasi aanu jirin doorasho toosina aanay dalkan hore uga dhicin sharcigeenu oolin in ururadan gacan ku remiska isagoo samaystay inaanay meesha qaban ay la sheegay waxaa dhacday annagu saa markaanu akhrinay dooddoodii dood ku fadhiday sharci ma ahayn dood aqoon yahayno intellectualna ma ahayn dood dad mudakaroo responsible oo xil hayana ma ahayn sheeke mafris bay la yimaadeen dal la aqoonsan yahay oo lixdankii calankiisii helay oo soo ceshaday oo xasuuq ku dhacay inaynu nahay himiladeena yo aynu naga jeedin ninkaa hawadiisu qaaday shayddaanku la faqay waxaan suurtagal in ka raariyay marka waxaa laga gamcaha la isqabsado hala kaco ma yeelino ma yeelino waxaa soconaya waa in insha allahu go'aamo waxqubtarah oo dalkeena mustaqbalkiisa ka talinaya oo aynu u wada dhannahay u wada dhannahay yaan insha allahu tacaala aanu gelinaa hadda taladeedii ayaan gelinaa insha allahu tacaala